maalintii shalay waxaa degmada luuq ee gobolka gedo ka dhacay dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad hubaysan oo ku wada sugnaa degmada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay inuu geystay dagaalka walow aanan la helin inta uu la egyahay dagaalkan ayaa salka ku haya dilal aanooyin qabiil ah oo ay horay isugu geysteen labada dhinac iyo arrimo la xidhiira maamulka degmada xaaladda degmada ayaa haatan ah mid aad u kacsan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa haatan wada dadaallo iyo waanwaan ku aadan daminta dagaalbeeleedyadan khasaaraha kala duwan geystay dagaalada joogtada ah ee ka dhacaya luuq ayaa sii kordhiyey cabsida ay qabaan dadka deegaanka si kastaba ha ahaatee dagaalkan dib uga dhex qarxay labadan maleeshiyo beeleed ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan uun heshiis nabadeed lakala dhex dhigay beelahan walaalaha ah ee wadadega degmadaasi dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo uu dagaal ka dhexeeyo ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan colaadahan dib kaga soo cusboonaaday degmada luuq